alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowm اddiin ama bacd biidni illaahi subxaanahu wa tacaala waxaynu kelimaad kooban ka odhan doonnaa ciwaankaa uu sheegay akhuuna sheekh naasir oo ah maadaamaynu ku jirno maalmihii u dambeeyey ayaamaha fadliga badan leh ee tobanka ah ilaahayna subxaana wa tacaala uu ku dhaartay waalfajr walayaalin cashr waalshafci waalwatr allah subxaana wa tacaala waa ku dhaartay maalmaha tobanka ah oo ah tobanka maalmood ee u horeeya bisha dilxija sida culammadu ay tilmaameen ciidan inagu inagu soo fool kale berri insha allahu tacaala ku beeganee caawun ay nooga hadhay waa ciidda labaad iyo maalinta labaad ee ay ciidaan dadka muslimiinta ahi maalintan ciidda ah ee berri ah ama ciid aludxiya ciid aladxaa ciidda la yidhaahdo waa ciid aad iyo aad u fadli badan maxaa yeelay waxay ku dhex jirtaa tobanka maalmood ee fadliga badan lebay u dambaysa iyadu oo waana tobankan maalmood maalmaha sanadka kuwa ugu fadliga badan la wey afdalu ayaami sana wey afdalu ayaam asana wey waa tobanka maalmood ee sanadka oo dhan ugu fadli badan cala aliطlaaq sida ahlucilmiga qaarkood ay sheegeen imaamu albazaar wuxuu ku soo saaray musnadkiisa raximah ullah sidoo kale calaamat lalbanina uu ku saxiix gareeyey fii saxiixi aljaamic xadiidka raqamkiisu yahay kun boqol iyo saddex iyo soddon min xadiidi jaabir ibni cabdillaah radia allahu canh in nebigu udhe calayh salaatu wasalaam afdalu ayaami addunya ayaam alcashr maalmaha adduunyada waxa ugu fadli badan tobankan maalmood baa nebigu uhi calayh salaatu wasalaam afdalu ayaami dunya ayaamu alcashr tobankan maalmood ee bisha dilxijo ugu horeeya ee maanta aynu sagaalkeedii joogno waa afdalu ayaami dunya maalintan aynu ku jirno oo maanta ah waa yowma carafa xujaajta bayt ullahi alxaraam xajaysa sanadkan iyadoo tiradoodu aad iyo aad u yar tahay saacaddan waxay taagan yihiin jabal carafa waxay ku jiraan xuduuddii carafa ayay taagayihin ilaa gabalku dhacayana halkaasay taagnaanayaan sidaasaa yowmu carafa loo yidhi waa maalinta carafa la istaago weeye xaajigu carafa uu istaago ruuxaan xaajiga ahayn nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu u jideeye soon sida maanta badankeennuba aynu waxa weeyaan aynu markaa ku sugan nahay oo badankeennu waan sooman nahay sidaan rajaynayno nabigeenuna sala allahu calayh wasalam soomka maalintan la soomo wuxuu sheegay nebigu calayh salaatu wasalaam in lagu dhaafo dunuubta sanadkii tegey iyo sanadka soo socda laba sano dunuubtood in lagu dhaafo baa nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam oo rasuulku tilmaamay calayh salaatu wasalaam yowmu carafa waa maalinta ugu badan ee ilaahay uu naarta ka horeeyo addoommaha ugu badan allah subxaana wa tacaala waa maalin fadligeeda ay ka mid tahay ducada lagu ducaysto in la aqbalo haddii ruuxa ducadiisa wax kale oo ka joojiyey in la aqbalo ka hor istaagay aanay jirin ducadiisa maalin la aqbalaayo weeye waa maalin la aqbalayo ducadiisa weeye rasuulkeenu sal allahu alayh wala alih wasaxbihi wasalam wuxuu yidhi maalinta carafa wuxuu nebigu yihi sal allahu alayhi wasalam waxaan ku hadalna aniga iyo ambiyadii iga horeeyey waxa u fadli badan laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulk walahu alxamdu wa huwa cala kuli shayin qadiir afdalu ma qultuhu ana wanabiyuuna qabli ana wanabiyuuna qablii waxaa u fadli badan waxaanu nidhaahnaa aanu ku hadallo aniga iyo ambiyadii iga horreeyey waxa ugu fadli badan laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulk walahu alxamd wa huwa calaa kulli shayin qadiir marka maanta ducada in la badiyo oo ruuxu marka weliba soom ay ugu beeganto aad iyo aad bay u sii wacan tahay inuu ducada iyo dikriga farabadiyaa maanta waa muhiim jiddan oo inta ruuxu wakhtigiisa uu ku lubin lahaa ja- fursadaha fursadda qaaligaana iskaga dayici lahaa qiila waqaala iyo waxa la yidhi iyo wuxuu yidhi iyo lagwi waxaa wanaagsan saacadahan kooban ee maalintani ay tahay inuu ka faa'iidaysto salafku waxay odhan jireen ducadeeda waxaan ku beegnaa ama aanu ku beegi jirnay maalintan waa maalin aad loo rajaynayo allah inuu ducada aqbalo subxaana wa tacaala marka ilaahay wuxuu u ammaanaa addoommihiisa carafo yimid buu malaa'igtiisa ilaahay u ammaanaa uu idhahdo addoommahaygaa eega iyagoo basaasanoo boor badan bay yimaadeen meel walba way iiga yimaadeen markaasaa allahu odhanayaa markhaati ka hada inaanu dembi dhaafo ruux isagu sidiisa dembiga wax dembi dhaafka wax u diida la yimaada mooyaane oo caqabaddu xaggiisa ka timaada mooyaane yacnaa waxa weeye waa loo dembi dhaafaya addoomahaas carafo isugu yimid malaa'igta malag ka mid aba wuxuu odhanayaa baa nebigu yihi sala allahu alay wasalam yaa rab hebel baa ka ku jiray oo isagoo aan u imanin waxay u yimaadeen addoommahaagu allah wuxuu ugu jawaabayaa hum lqowm laa yashqaa bihim jaliisuhum waa qoom aan yacnaa waxa weeye kalada la fadhiistaa aanu guul daraysanayn laa yashqaa bihim jaliisuhum qoom qofka la fadhiistaa aanu guuldarraysanayn wey marka maanta yowmu carafa weeye fadligaa badan bay leedahay oo ruuxa laga rabo inuu ka faa'iidaysto ka qanimaysto barina waa yowm alciid aladxaa weeye waa yowm alnaxr yowm alxaji alakbar weeye nabigeennu sala allahu alayhi wala aalihi wasaxbihi wasalam wuxuu yidhi afdal اlayaami cind allah ywma اnaxr uma ywm اlqar ilaahay agtiisa maalmaha waxa u fadli badan yowmu naxr maalinta ciidda ee dhuundhowga ee la gowracayo odxiyada ama ulxada la gowracayo uma ywm اlqari dabeedna maalinta sugnaanshaha ku xigta xagga fadliga oo yowmu naxrigu waa maalinta ciidda ahee berri ah yowmulqariguna waa saa dambe waxa yowmulqari loo yidhi bay dhahdeen culammadu dadka xujaajta ah baa mino ku sugnaada oo maalintaa camal aan jamaraadka ahayn ma qabtaan oo camaladii badankooda shalay bay ka dhammaadeen marka minay iskaga waabariistaan iskaga duhuraystaan oo iskaga dikriyaan oo ku talbiyadaystaan dabeedna markaa marka duhur la tukado dabadeed bay camalka u horeeya qabtaan oo jamaraadka ah waana camalka qurhee maalinkaas sugaya saddexdii jamro inay tuurtaan asuqra wlwusta uma alkubra qari markaa waxaa loo yidhi yastaqiruuna fii minan minay ku sugnaadaan labada maalmood baa u fadli badan baa nebigu yihi sal allahu aleyh wasalam alayaam cinda allah caza wajal yowm اnaxri wa yowm اlqari waxaa rasuulku yihi sal allahu aleyh wasalam xadiidka imaamu tirmidi uu ku soo saaray sunantiisa yowmu carafa wa yowmu naxr wa ayaamu mina ciiduna ahla alislaam wa hiya ayaamu aklin wa shurbin wa dikrin lilahi caza wajal wuxuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam maalinta carafa oo maanta ah iyo maalinta naxriga iyo dhuundhowga oo berri ah iyo maalmaha mina oo saa dambe iyo saakuun iyo sidataal ah waa maalmaha ciidda yadu ay tahay buu nebigu yihi haddaanu dadkii islaamka nahay baa nebigu yihi sal lla alay slam waana maalmo cunid iyo cabid iyo dikri iyo xus ilaahay la xusaayo jalla fii culah waa yowmu waa ayaamu dikr ayaamu lahwin ma aha maalmo lahwi iyo ciyaareed ma aha waa maalmo dikri weeye iyo xus ciid aladxaa almubaarak axkaam badan iyo aadaab badan bay leedahay lahaa axkaam wa lahaa aadaab aadaab iyo axkaam badan ayaa ay leedahay waxaa ka mid ah aadaabteeda iyo axkaamteeda sunanta la doonayo waxaa ka mid ah berri oo yowmulciid ah maantaba in la sii bilaabo weeye ee waa takbiir oo in maanta la bilaabo macaawa markuu gobolku dhaco la bilaabo ilaa saddexda maalmood ee koob iyo tobnaad labiyo tobnaad iyo saddexiyo tobnaad ayaa la wadayaa marka la tukado yacnaa waxa weeye duhur yowm athalith cashar casarna waa la yidhi ayaa la joojinayaa takbiirta inta kale waa la wadayaa ruuxu meheradiisa iyo dukaankiisa iyo gurigiisa iyo suuqiisa iyo shaqadiisa iyo masjidkiisaba uu joogo takbiirtaasuu wadaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku uhi fi kitaabihi اlkariim wadkuru اllaha fii ayaami macduudaat ilaahay xusa maalmo tirsan baa rabbi yidhi jala fi culaa wadkuru llah fii ayaami macduudaat maalmo tirsan ilaahay xusa subxaana wa tacaala takbiirta mashruuca ah yaana waxa weeye dubur salaa ayaa ahlucilmigu dhaha waa aakad weliba oo ukida yana dubur salaa adbaar salaa in waxa weeyaan ruuxu aanu ka tegin ee dikriga uu qaado dikriga mashruuca ah ama takbiirta mashruuci waxa weeye inuu ruuxu idhaahdo الله أكبر الله أكبر لا إله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد صحابة قار وحا كسبنا أتينا كدري جرين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا انت سوغاني وانتاس وحين كبدا دليل الله ما هيو inta nabiga ka sugani waa inta hore allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kaiirana saxaabada qaarkood baa ay ka soo arortay allahu akbar wa ajalna way asaxday allahu akbar wa ajal allahu akbar wa ajal oo macnaheedu tahay un ilaahay baa weyn oo waxyaalo badanoo dadku ku daraan oo takbiirta ay raaciyaan wax ansaxay oo sugan ma aha ee inta markaa saxiixa ah ee sifada takbiirta markay culammadu sheegayaan ay tilmaamaan waa inta aynu sheegnay marka ruuxuna mahad iyo jalaale markuu cibaado la imanayo ila takbiirtu waa cibaado waa weynayn ilaahay la weynaynayo allah buu wax kaga doonayaa jalla fii culaah waa inuu ku gaabsado inta nebiga ka sugan sal allau alay wasalam ama loo hayo aarka iyo marka xadiidka loo hayo oo hadyi salaf ayaa hanuun la raaco u khayr badan wa kullu khayrin fi itibaaci man salaf wa kullu sharin fi ibtidaaci man khalaf khayr oo dhami wuxuu ku sugan yahay raacidda la raaco salafka ayuu ku sugan yahay khayrku iyo dariiqii iyo tubtii ay mareen quruuntii fadliga badnayd ee saddexda ahaa ee nebigu u markhaati furay khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum uma yaatii qowmun yashhaduuna walaa yustashhaduun wayakuunuuna walaa yu'tamanuun wayadharu fiihim siman nabigu wuxuu wayadharu fiihim siman nabigu wuxu uhi sal allahu alay wasalam qarni waxa u khayr badan qarnigayga baa nbi dad waxa u khayr badan baa nebigu yihi sal allahu alay wasalam qarnigayga ayaa u khayr badan dad khayru lquruuni aw khayru nnaasi qarni baa nebigu yihi sala allahu alayhi wasalam qarni waxa u fadli badan ama dad waxa u fadli badan qarnigayga baa rasuulku yihi sala allahu alayhi waala alih wasaxbihi wasalam dabeedna waxa kuwa kusii xiga ayaa ku xiga dabeedna waxa ku xiga kuwa waxa weeye markaa kusii xiga ayaa ku xiga baa nabigu uhi alay isalaatu wasalaam marka hadyigii salafka ridwaan ullahi calayhim in lagu gaabsado weeye oo markaa aan la khilaafin fadliguna wuxuu ku jiraa iyo khayrkuna raacidda hadyigoodaasu ku jira marka waxaa markaa takbiirtaas ruuxu inuu keligii qaado weeyaan sunnadu oo jamaaci in macnaa ruux yidhaahdo ruux inta kalena ka daba yidhaahdaan daliil ma laha istixsaanaad waa laga yaabaa in la helo culamada qaar yidhahda waa bannaantay waa iska jira laakiin daliil baa la rabaa ee daliil ma laha oo culamadu waxay dhahdeen takbiirta saxaabadu far dambe oo akhri jireen dabeedna codku hadduu isku dhaco sida culammadu dee tilmaameen oo dabeedna waxa weeye dee ay noqotay sawd markaa cod isku dhacay dhibi kuma sugnaa laakiin ruuxu waa inuu isagu iskii u akhriyaa takbiirta oo dariiqiisa iyo gurigiisa iyo masjidkiisa iyo garo musallihiisa iyo meheradiisaba uu ku ogaa oo takbiirta waxa weeye markaa uu ku dhawaaqaa oo kor bay saxaabadu u qaadi jireen waxaana sunnaah raggu inay kor u qaadaan waxaana sunno ah raggu inay kor u qaadaan baa sunno ah salaadda ciidda ciid aladxada waxaa fiican in la kalaho oo maadaama oo acmaali ku xigto oo udxiyadii la gowracayo waxaa fiican horey loo tukadayna culammadu halka ciid alfidriga dib loo dhigo oo dib loo yar dhigo si dadku fidrigii isaga bixiyaan iyo sakaatlfidrigii oo midna axkaam baa ka horaysa midna axkaam baa ka dambaysa ta axkaamtu ka horayso waa in dadka lala sugaa si aan xukunka wakhtigiisu u dhicin ta axkaamtu ka horaysana waa in hore loo gudaa si ruuxu camalka kalena uu guto salaadda ciidda ciidaladxada nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu garoonka tegi jiray isagoon waxba cunin ma afuri jiri nebigu waayo dee wuxuu soo cunaayey muddu wax soo cunay laakiin ciidda la sooman yahay oo ramadaanka ah oo ciid alfidriga ah rasuulku timir buu ku sii afuri jiray tiro kale dhimanna nebigu waa u cuni jiray sala allahu alayh wasalam saddex iyo shan toddoba sagaal koob iyo toban buu nebigu u cuni jiray alayh isalaatu wasalaam salaadda ciidda masjidka in lagu oogo iyo in garoon lagu oogo in garoonka lagu oogaa fadli badan banaanka in loo baxo ayaa fadli badan waayo nebigu sal allahu alay wasalam hal mar oo liba culamada qaarkood xadiidka ay hadal geliyeen baa ka sugnaatay oo roob da-ay nebigu in masaajida ku tukaday marka haddaan roob jirin oo dhulku aanu qoyanayn masallaha iyo garoonka in loo baxaa sunnadu tahay fadliguna sidaasu ku jira waxaa sunnaha ka mida ruuxu markuu garoonka tegayo inuu waddadu ka tegay garoonka waddo aan ahayn inuu ka tago markuu musallaha iyo garoonka tago ruuxu tukan maayo waxaan labada ragcadood ee ciid ahayn salaadina kama horayso ciidda salaadina kama dambayso nebigu sunno ka horeeyana ma tukan sunno ka dambeeyana nebigu ma tukan sala allahu alay wasalam ruuxii salaadda subax ay dhaafto ee salaaddii subax subax ay hurdo kaga tagto waxaa u habboon inuu markuu baraarugo ee uu tooso dee tukado oo gurigiisa uu kusoo tukado ee inuu masjidka la sugo inuu garoonka la sugo ma aha oo nebigu wuxuu ihi sala allahu alayh wasalam man naama can salaatin aw nasiyaha fa waqtuhaa xiina dakaraha ninka salaad ka seexda amaba ilooba salaadda wakhtigeedu waa inuu xilligu xasuusto tukado ama uu tooso marka inuu la sugo ilaa garoonka ma aha bay dhaha culamadu waa inuu tukadaa marka uu toose oo waagu manaa waa markaa baraarugo uu labadii ragcadood ee faradka lagu leeyaho xilligeedu waa xilliga ah amaa hadduu garoonka yimaado takbiir isagoo wada buu garoonka iman takbiirtuu wadi xataa yatiya alimaam ilaa imaamku imanayo salaada loo kacayo xukunka salaada ciiddu culammadu way isku khilaafeen culammada bacdigood waxay arkaan in maaragtay waxa weeye ay tahay marka waajib oo abu xaniife iyo iyo in badanoo muxaqiqiinta ka mida ka sheekh اlislaam ibnu taymiya watilmid ibnu اlqayim iyo culamada mucaasiriinta qaar badanoo ka mida sida maratay cabdiraxmaan nasir asacdi iyo ibnu baas ibnu cuthaymiin sheekh اlalbani wagayrihi min ahli اlcilm almucaasiriin wاlmutaqadimiin bacdi culamada ka mid waxay arkaan inay waajib tahay imaam shaafici iyo imaam malik waxay ku tegeen inay sunno tahay oo fardu kifaaya inay maaratay waxa weeyaan inay sunno tahay imaamu axmedna wuxuu ku tegey inay fardu kifaaya tahay hase yeeshee qowlka sawaabkii waxa weeye inay waajib tahay waayo nebigu sala allahu alayhi wasalam kama tegin salaada ciidda mar qura laazimidda nebigu laazimay baa loo daliishaday salaada ciidda wujuubkeeda waxaa kaloo loo daliishaday nabigu sal اllahu alيh wasalam wuxuu amray in la soo saaro ciidaladxada iyo ciidalfidriga dumarkii gashaantimaha ahaa ee guryaha ku jiray iyo kuwii waxa weeye markaa xuyadka ahaa ee caadada lahaa iyaga salaad ba aan laga doonayn soo saara baa nebigu ihi umucadiya waxay tihi faama alxuyad fayaxtasilna almusallax kuwa xaydka iyo caadada leh iyagu garoonka way ka dheeraanayeen oo xagga dambey fadhiisanayeen oo halka lagu tukanayo ma imanayn maxaa yeele iyagu dee ma tukanayaan marka agga sufuufta xagga dambey ka marayeen yashhadna dacwat almuslimiin yashhadna alkhayra wa dacwat almuslimiin iyagoo ka soo qayb galay khayrka maalinta ciiddu leedahay iyo ducada muslimiinta rasuulka markii lagu yidhi midkaayo xijaab ma haysato wuxuu nabigu uhi calayh salaatu wasalaam waxa weeye ha ergesiiso oo ha ammaanaysiiso walaasheed yacni aad gabadha kale ee labada xijaab haysata mid ka mid a ha ka soo qaadato adkaynta nebigu adkeeye ee uu amray an yukhraj alcawaatiq walxuyad wadawaat اlkhuduur waxay tusinaysaa yana wujuubka yowm alciid salaadeedu inay waajib tahay salaat lciid salaadda ciiddu inay waajib tahay bay tusinaysaa marka adilada marka la eego culammadu waxay dhahan markaa wujuub baa laga faa'iidaysanaya waana qowlka sawaabkaa wallahu aclam salaada ciidda marka loo kacayo aadaan iyo aqiim midna ma leh loomana addimo loomana aqiimo shicaar iyo halkudho kalena ma laha marka imaamku garoonka yimaado istaw buu odhan oo salaaduu dadka u tujin sababkaa la toosin dabeedna waa la geli doonaa ragcadda hore marka la xidho salaada la takbiirat lixraam la sameeyo la xidho toddoba takbiirood oo ka dambeeyaa la takbiiro ragcadda hore oo waxba la akhriyeen allahu akbar allahu akbar allahu akbar dabeetana faatixada la akhriyey ragcadda labaadna marka la soo kaco takbiirta lagu soo kacay mooyaane shan kale la takbiiran doonaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar marka shan jeer la takbiirtoa faatixada la akhriyi doonaa sunnadu waxay tahay inta badan nebigu wuxuu ku tukaday faatixada iyo halataaka xadiid iyo suuratu sabix isma rabbika alaclaa waxaa yowm alciid ruuxu waxyaalaha fadliga badan ee uu samaynayo marka laga yimaado sunantaynu sheegnay waxaa ka mid ah inuu alamru bilmacruuf annahyi can ilmunkarka inuu aada u badiyo dadka inuu wanaagga faro xumaha reebidiisa iyo wanaagga faridiisaba inuu aada iyo aada u badiyo maalinta ciiddu acmaasha la qabto waxa u fadli badan salaada ciidda afdal acmaal ama acmaasha ugu fadliga badan le waxaa ka mid ah salaat lciid baa ka mid ah ciid aladxada waxaa soo raacda uma naxr naxru ladxiya in udxiyadii la gowraco ayaa soo raacda nabigu alayh salaatu wasalaam xadiidka saxiixee bara ibni caazib uu warinaya radia allahu canh fi saxiixi bukhaarina ku sugan nabigu sal اllahu alayh wasalam wuxuu yidhi ina awala maa nabdau ina awala maa nabda'u min yowmina hada an nusaliya uma narjic fananxar faman facala faqad asaaba sunatana wuxuu nabigu yihi sal اllahu alayh wasalam waxa u horeeya ee aanu ku bilaabaynaa maalintayadan ciidda ah ee ciidal adxada ah waxa weeye inaanu tukanno oo ciiddii salaaddii ciiddaan la nimaadno dabeedna aanu laabanno oo aanu xoolihii gowracno ruuxii sidaa sameeyaa sunnadayada waa waafaqay baa nebigu yihi sala allahu alay wasalam marka waxaa ka mid a sunnada yowma alciid inuu ruuxu dharkiisa uu he- wuxuu helayo dhar kuwa ugu quruxda badan laynu xidho in la maydho daliil kuma soo aroorin laakiin waxay ka ansaxday cabdillah ibn- cabdillahi bn cumar ibn khataab radia allahu canhuma inuu maydhan jiray tandiifka iyo tajmiilku waa sunna ruuxu inuu axsana hiyaabihi inuu xidho oo waxaa u daliila xadiidkii nabigu sal اllahu alيyh wasalam jubadda oo markaa iibsaday cumar kuuri iibso waxaad u xidhan doontaa jumcadaada iyo ciidda iyo iyo wufuudda ku imanaysa marka inuu ajmala hiyaab nabigu xidhan jiray sal اllahu alيh wasalam dharkiisa kuwa ugu qurxoon ayaa sugan ruuxu wixii uu dhar helayo kuwa ugu roon inuu xidho ee ugu wanaagsan baa sunno ah dumarku se iyagu isa soo qurxinna maayaan isna cadrinna maayaan iyagoo mutabarijaada oo bambaxsanna iman maayaan iyagoo xijaaban oo asturan oo dharkii alla amray jidhkooda ku qariyay bay iman doonaan garoonka lagu tukanayo goobta lagu tukanayo ruuxu dhar xaaraama inuu xidhaa ma bannaano yowma alciid isagoo waa yowma alfarax leh sida dumarkii dhar qaawan inay xidhaan ama raggii inay xidhaan dhar ay ku shabbahayaan gaalada oo nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum ninkii qoom isu eekaysiiyaa iyaguu ka mid yahay baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum ruuxii qoom isu eekaysiiyaa iyaguu ka mid yahay yowma alqiyaama marka dharka xaaraamtaa sida xariirtii ragga waa laga xarimay dharka libaaska shabaha libaaska kaafira- ka- eh, kufaarta iyo gaalada rag iyo dumar bakay doonaan ha noqdaane inay xidhaan markaa dadkii ma fiicna ma bannaana inay xidhaan ma bannaana laa yajuus waa xaraam marka ruuxu dharka uu xidhanaya inuu shareecada u bandhigo oo sifadii shareecadu bannaysay inuu waafaqsan yahay iyo in kale inuu eego weeye Ee, maalinta ciidda waa yowm alfarax waa yowm suruur waxaa waajib ah ruuxu ilaahay inuu ateeco oonu casin iyadoo yowm alfaraxa haddii macsiyo aad ku qaabisho sida raggu inay garhka xiraan dumarku inay madaxa qaawiyaan ama jidhkooda qaawiyaan dhar aan jidhkooda asturayn inay soo xidhaan heesaha iyo miisigada in markaa waxa weeye ee, markaa la macaamalo oo meeshaad aragtaba miisi iyo hees laga saaro iyadoo laleeyahay waa yowm alciid laa yajuus fi shariicati illahi caza wajal sharciga alla kuma banana iyadoo yowm alfaraxa ma laga yaabaa yowma alqiyaama marka camaashaada la xaadirinayo maalinta ciidda heesihii iyo macaasidii iyo qurunkii aad la imanaysay in marka lagugu xisaabiyo yowmulfaraxaaga yowmulxusni uu isu bedelo oo wax dhici karaya wey waxay salafku odhan jireen laysa alciidu man labisa aljadiida walaakina alciida man khaafa alwaciida ciiddu maaha ruuxa dhar cusub xidha eysa soo dhalaaliya ciidduse waxa weeye ruuxa ka baqa yowma alwaciid maalinta qiyaamaha ruuxa ka cabsada ee ka baqa ayaa markaa ciiday dhab ahaan weeye marka maalinta ciidda dadku mukhaalafaad badan oo sharcigay galaan munkaraad badan bay galaan oo heesuu ka mid yahay oo qaawanaanta dharka dumarku ka mid tahay oo raggu inay garhka xiiraan ka mid tahay le nebigu waa diiday garhka in la xiro rag iyo dumarka isdhexgelaya ay ka mid tahay waxaaba laga yaabaa in shawiyo iyo riwaayada loo diyaargaraystay yowmalciid maalinta faraxa iyo ciidda riwaayad heblaaya la dhigayaayo hobal heblaayiyo hobal heblaaya kugu diyaara ka soo qaybgal wacan in la idhahdo ka soo qaybgal wacan in la idhahdo baa laga yaabaa wax bannaan ma aha cadho ilaahay bay keenaysaa ilaahayna hadduu cadhoodo oo laga cadhaysiiyo alla waa argoostaa ilaahay waa raxiim walaakiin marka laga cadhaysiiyo waa argoostaa falamaa aasafuuna intaqamnaa minhum markay naga cadhaysiiyeen baanu ka argoosannay buu ilah yidhi subxaana wa tacaala allah waa raxiim waa afuur waa xaliim waa alla dulqaad badan jala wacala oo sifadiisa xilmi iyo dulqaad ka mid tahay sifaadkiisa walaakin idaa aqdaba alkhalqu rab hadday khalqigu ilaahay ka cadhaysiiyaan ilahay ciqaabkiisuu keenaa subxaana wa tacaala marka dadka durbaanada tumaya ee shawyada iyo munkaraadka ku baaqaya iyo riwaayadaha waxaan leenahay ilaahayna ka baqa nafihinana ha haligina dadkiina iyo bulshadiinana halaaga u horseedina waxaana waajiba dowladda iyo laamaha ay khusayso la dagaalanka canshaxumida iyo dhaqanxumida laamaha u qaabilsani inay waajibkooda gutaan oo sida dadka ay adduunyadooda ugu ilaalinayaan inay diintooda iyo akhlaaqdooda iyo anshaxooda iyo dhaqankoodana ay ugu ilaaliyaan maalinta ciidda sifa cayiman oo laysugu tahniyadeeya oo soo aroortay oo ansaxday ma jirto laakiin bacdu saxaaba waxay samayn jireen ama ka soo aroortay saxaabada qaarkood inay odhan jireen taqabal allahu mina wa minkum ruuxay arkaan taqabal allahu mina wa mink annaga iyo adigaba ilahay camalka inaga aqbalo imaamu axmed markii la weydiiyey wuxuu uhi imaamu axmed raximah ullah anigu cid ku bilaabi maayo haddiise laygu bilaabo waan ka jawaabaya waan radinayaa buuri ruuxu markuu kuhaa taqabal allahu mina wa minka saalix alacmaal ilaahay annaga iyo idinkaba haynaga aqbalo ama aniga iyo adigaba allah haynaga aqbalo camalada saalixa ah sidaa markuu ruuxu yidhaahdo intaasunbaa loogu jawaabaya taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal intii unbaa laysku celinaya waxaa iyaduna markaa aan bannaanayn isdhunkashada dadku ay ka dhigteen dhaqanka maalinta ciidda inay isdhundhunkadaan wax soo aroori maaha musaafaxadu oo soo aroortay la isgacan qaado salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal markaad salaanto qofkeed musaafaxayso waayo musaafaxada dunuubtay daadisaa salaanta islaamka markaad ku salaanteed gacan qaado inaad intaa tahniyadaa raaciso taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal waa wax sax wey laakiin dhunkasho iyo mucaanaqa iyo haddaan labada ruux safar ku kala maqnayn oo laba ruuxoo kala maqan aanay ahayn mucaanaqada liajli lciid iyo hambaliya tahniyad laga dhigayaa culammadu waa diideen sheekh ibnu cuthaymiin raximah ullah markii la weydiiyeyna sidaas buu tilmaamay raxmat ullaahi tacala caleyh wagayru min ahli ilcilm isagii kayrkiio dee culammada kaliiba arrinka noocaasi waxay markaa waa sheegeen ciidda waxa weeye markaa la tukado camalka labaad ee loo galaa waa camalka la dhahdo aludxiya in la odxiyaysto oo odxiyadu fadli badan bay leedahay waa sadaqad cajaa'iba weeye xukun ahaan udxiyadu waa sunna ruuxii heli karaya culammada qaar yidhi waa waajib oo yacnaa waxa weeye qofkii muqiimka ahaa ee aan safar ku maqnayn muusirkana ahaa ee macnaa wax iska haystay inuu odxiyaystaa waajib bay ku tahay culammada qaar yidhi sida xanafiyada oo kale waa jiraan waxaanay u daliishadeen xadiidka nebigu yihi sala allahu caleyh wasalam man kaana lahu saca walam yudaxi falaa yaqrabanna musallana ninkii ilaahay maal siiyo ee aan odxiyaysani yaanu musallahayaga iyo garoonkayaga aanu naga iman oo aanu u soo dhowaanin culimmada qaar xadiidka daciifiye waa jiraan laakiin culamo saxiixisana waa jiraan sida calaamat alalbani raximah allah oo kale laakiin culamo kale oo daciifisana way jiraan xadiidka oo xadiidka markay daciifiyeen ka qaata inaanay waajib ahayn maadaama nas ku soo aroorin waxay markaa u daliishadeen sidoo kale xadiidka nebigu yihi salى اllahu alيه waslm man dabaxa qabla an yusalii falyadbax makaanaha ukra wman kana lam yadbax falyadbax bismi اllah xadiidka mutafaqu calayhiga ah ruuxii salaada ka hor gowracay ee intaanu salaaddii ciidda tukan ka hor gowracay odxiyadiisii imika meesheedii mid kale ha gowraco meel kale mid kale ha gowraco xidha amr weeye ruuxii weli aan gowricinowna markaad tukato bisinka alle ku gowrac waa amar bay axnaaftu qowlka labaad waa sunna mustaxaba oo waxa waana qowlka saddexda imaam ee kale ay mareen imaam shaafici iyo axmed iyo maalik saddexda madhab marka madhabka xanafiyada laga reebo saddexda madhab ee kale afarta madhab saddexda kale sunna mustaxaba bay ka qabaan waxaanay u deliishadeen xadiidka nabiga sal lla lay slam deliilka horena waa daciifiyeen xadiidkan dambe ee man dabaxa qabla an yusallin waxaan tusin maayo ma tusinayo dee in waajib yahay wuxuu tusinayaa keliya inaan odxiyadii dee ka gudin odxiyadii inaanay ka gudin ayaa uu tusinaya maadaamuu salaada ka hor odxiyaystay inaan odxiyadii aanay ka gudin ayuunbaa laga qaadanayaae waajib lagama qaadanay bay dhaha culamadu saddexda imaam saas bay idhahdeen waxay u deliishadeen markaa saddexda madhab ee kale shaaficiyada iyo xanaabilada iyo maalikiyadu nebigu calayh salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ee uu yidhi xadiidka umu salama ee nebigu yihi calayh salaatu wasalaam idaa dakhalat العشر إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا, يمس فلا يمسن من شعره وبشره شيئا حديث مسلم بس صار رسولك صلى الله عليه وسلم وحيري tobanka tobanka u horeeya dulxija markay bilato ee tobanka dulxija soo galo ee bisha dilxija ama carafi bilato ruuxii doona wa araada axadukum midkiin uu doono inuu odxiyaysto iyaanuu xubnihiisa waxba ka taabanin timihiisana yaanu xiirin cidiyihiisana yaanu gurin timihiisa iyo jidhkiisa toona waxbayuu ka taabanin waxay dhahan culammadu araada baa nebigu yidhi oo gawricii nebigu wuxuu ku xidhay iraado iyo doonid shayga waajibka ah ee amarka ahna iraado laguma xidho bay idhahdeen culammadu taasaa waxay noogu daliil tahay bay dhahdeen saddexda madhab inay odxiyadu sunno tahay in waajib ahayn waxaa kaloo u daliishadeen xadiidu jaabir uu jaabir ibni cabdillah yidhi kamaa fii sunani tirmidi ibnu maaja abi daauud nebigu ayaan la xaadiray oon kala qayb galay adxo iyo ciid aladxa garoonkaan kula tukaday markii nebigu dhammaystay khudbadiisii mimbarka waa ka soo daadegay nebigu sala allahu aleh wasalam deeta nebiga waxaa loo keenay wan baa loo keenay waa gowracay nebigu markuu wanka gowracay nebigu wuxuu ihi bismi illaahi wallahu akbar allahuma hada canii wa caman lam yudaxi min ummatii markuu bisinka nebigu u qabtay bismi illaahi allahu akbar nebigu yidhi wuxuu rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam ilaahow wankaa waxaan ka galay naftayda iyo ciddii aan odxiyaysan ee ummaddayda ka mid a waxay dhahay culammadu ruuxii aan odxiyaysan waxaa ku filan odxiyadii nebiga sala allahu alay wasalam shay waajibana layskama xambaaro oo haddii waajib ahaan lahayd lagama xambaareen marka odxiyadu qowlka sawaabka ee saxiixii waa sunna ilaahay jala wacalaa qur-aankiisuu inagu faray fasalli lirabbika wanxar rabbigaa u tuko u gowrac qul ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabi اlcaalamiin laa shariika lah wbidalika umirtu wa ana min awal اlmuslimiin wlikuli ummati jacalna mansakan liyadkuruu sma allahi clى ma razaqahu min bayimati اlancaam failaahukum ilaahu waaxid falahu aslimuu wabashir اlmuqbitiin allah subxaanah wa tacaala waa ammaanay cidda markaa xoolaha qasha ilahay dartee u qasha odxiyadu mar hadday sunno tahay ruuxa neef laxa ayaa naftiisa iyo reerkiisaba ka gudaya afar xaas hadduu leeyahay oo xaasba meelu degan yahay oo lax qura uu qalo way ka gudaysaa neefka adhigihii wuxuu ka gudaa nin iyo reerkiisa neefka ishinka ah geela ama lodiina toddobuu ka gudaa toddoba reer sida toddoba ruux hadyiga uuga gudayo buu toddoba qoysna ka gudayaa neefka geela ama lodii oo toddoba qoys hadday neef quroo geela iska qalaan waa ka ansaxaysaa odxiyadiina way tahay waliba culimadu waxay dhahaan geelaa fadli badan dabeedna lodaa ku xigta dabeedna adhiga siday u kala wenyihin bay u kala fadli badan yihin shuruud baa nabigu u dhigay sala allahu aleyh wasalam marka koowaad shuruuddeedu horta waa inay noqotaa bahiimat lancaam waa inay nicmoolayda ku jirtaa geel lo ama ai aigu ama ida ha noqdo ama riya ha noqdo ku doon ha noqdo mid waliba waqti buu da buu leeyahay shardiga labaad waxay tahay waa inay sinigii asinu lmujzi da'dii ay ku gudaysay waa inuu neefku taagay ee sharci ahaan la ictibaariyey nabigu sal اllahu alيh wasalam saxaabigii abu burda bin nayaar baa nabiga wuxuu ku rasuulkii allow cindii jadaca ceesaan yar baan haystaa waa ceesaan aan gujo gaadhin sanad bay ka yar tahay waa ceesaan nabigu wuxuu ihi idbaxa walan tujzi'a can axadin bacdak iska gowrac adigu marda wax kale aanad haysan laakiin cid dambe oo kaa dambaysa ka gudi mayso cid adiga kaa dambaysa oo dambe kama gudayso marka ahlucilmigu xadiidkaasi wuxuu tusayaa inay muctabar tahay in la ilaaliyo siniga iyo da'da sharcigu ilaaliyey ee muctabarka ah ee udxiyadu ay ku gudayso oo nabigu wuxuu uhi alayh الsalaatu wasalaam laa tadbaxuu ila musina ila an yacsura عalaykum fadbaxuu aljadca min aلda'ni fadbaxuu aljadaca min aلda'ni wuxuu nabigu uhi alayh الsalaatu wasalaam mid gudaysa mooye oo gujir iyo wixii ka sarreeya a mooye wax kala ha qalina hadday idinku cuslaato waad qali kartaan idaha mid lix bilood jiray iduhu lix bilood way ku gudi karaan haddii kii sanadka la waayo riyuhu laakiin iyagu waa sanad marka da'da xooluhu geela haddii la eego shan jir buu ku gudaa lo'duna waxay ku jir ku guddaa laba jir geelu waa inuu shan u buuxsamay sanadkii lixaad uu ku jiraa loodana waa inay laba u buuxaan laba sano oo sanadkii saddexaad uu galay adhigana riyaha waa inuu sanad u buuxaa oo sanadkii labaad uu galay idahase lix bilood waa ku gudi karaan oo jadac aljadac min adda'ni waa wixii lix bilood dhammaystay ee bishii toddobaad madaxa la galay waa idaha iduhu way ka cuddoon yihiin riyaha way ka heli badan yihiin oo wax laga yaabaa inay ka markaa waxa wey codoon yihiin odxiyadu waa inay noqotaa mid ka nabad gashay oo ka badbaaday cuyuubtii iyo ceebihii sharcigu diiday ee ceebihii diidayay ama mancinayey inay odxiyadu guddo waa inay markaa ay ka badbaadaa oo ceebahaasi waa xadiidka bara ibni caazib tuu tilmaamay ee asxaabu sunan iyo axmedba ay wariyeen ee nabigu sal اlه alay slam la weydiiyey maada yutaqaa min الضaxaaya odxiyada maxaanu iska ilaalinaa nebigu dabeedna gacantiisuu ku ishaaro wuxuu yihi arbac afar iska ilaaliya alcarja tii laangarhadda ahayd ee laangarhanimadeeda ama wakiskay wakinaysaa ay caddayd ee muuqatay tii cawarnayd ee cawarnideedu muuqatay tii xanuunsanaysay ee xanuunkeedu muuqday iyo tii weyda ahayd ee bilaa dhuuxa ahayd ee maaragtay aan dhuux ama markaa dee aan lahayn aan dux lahayn tii bilaa duxda ahayd waa weyda markaa waxa weeye markaa waxa weeye catada ah ma gudayso afartaa iskalaaliya baa nebigu uri sal ly slam cuyuub kale oo culammadu idhahdeen inay ka wan inay ka madhnaataa waa wacan tahay waa jiraan laakiin afarta celinaya gudista ee laxdu ama neefku aanu ku gudayn waa afartaa cuyubta khafiifka culamada qaar waxay dhahdeen waa la yska dayn karaa oo inaan laxdu dhagajeexnayn iyo xadiidka cali oo culamada qaar daciifiyeen oo cali inuu yidhi waxaana la amray inaanu istishraaf samayno oo aanu kor meerno adhiga yaga oonu dhagaha eegno oonu indhaha eegno oonu waxa weeye markaa badhida eegno oo markaa siijeed iyo soo jeedba aanu ka qiyaasno laakiin culammadu waxay dhahdeen cuyuubta sharcigu nasku ku soo arorto waa cuyuubtaas markaa laxda yare dhagajeexda yar leh ama barida yare go-anta ama dubku go-an yahay yani waxa way waxa culamadu waxa weeye waa macfuu canhuyo waa la iska cafinayaa oo ceebaha yare khafiifka ahi odxiyadii celin maayaan hase yeeshee haddii la helayo mid intaba ka maran oo salam ah waa wacan tahay afdal weeye iyadu waa afdal weeye xilliga la gowracayaa waayna noqotaa wakhtigii sharcigu u xadeeyey oo ah salaada ciidda marka la soo tukado dabadeed xilligii sharcigu u xadeeyey oo salaada ciidda marka la tukado dabadeed ah waa in la qalaa oo culammadu waa kuwa yidhaahdaa inay cadceeddu kor u kacdo ilaa waran wax leeg macnaa in laba ragcadood laga tukan karo oo inta khudbadiiyo laba ragcadood laga dhammaysanayo wax leeg hadday cadceeddu soo baxday waa la qalayaa bay idhahdeen ruuxii hadduu soo tukado salaaddii ciidda neefkiisii birta waa saari karayaa oo waa gowracayaa walow garoonno iyo meelo aan laga tukanba haddii doonaha jiraan mar hadduu isagu tukaday oo ummaddii la soo tukaday qayb ka mid a odxiyadiisi waa gowracaya odxiyada waxaa sunno ah inuu ruuxu isagu qalo qofka odxiyaysanaya inuu qalaa baa fiican ninku inuu qalo odxiyada reer kalihi inuu qalaa fiican waase wakiilan karaa cid wuxuu odhan karaa hebelow odxiyo soo iibi odxiyada iga gowrac oo dabxigu niyaabo waa geli karaa oo cid buu wakiilan karaa oo naaib ka noqon karayso xilliga odxiyada la gowracaya waa bacda salaati alciid waxaa la qali karaa ilaa marka ayaamu tashriiqa maalinka tobnaad maalinka koobiyo tobnaad maalinka labiyo tobnaad maalinka saddexiyo tobnaad wixii yanaa waxa weeye ka horeeya cadeedhaca waa la qalaya laakiin cadceedda maalinta saddexiyo tobnaad hadday dhacdo oo afartii maalmood maalintii u dambaysay cadceedeedu dhacdo khalaas odxiyada wakhtigeedu waa dhammaaday waa la ysku khilaafay oo culammada qaar waxay yidhaahdeen ciidda laba maalmood kadib culammada qaar ciiddoo quraa odxiyada la qali karaa yidhi baa jira culammada qaarna waxay yidhahdeen maya ee ciidda iyo saddexda maalmood ee ka dambeeyaba waa la qali karaayo waa ka nebigu yihi sal allahu aleh wasalam ayaamu tashriiq ayaamu alakli washurbi baa nebigu yihi maalmaha hilbawaradhku ayaamu tashriiqu waa saddexda maalmood ee ka dambeeya ciidda waa maalmo cunid iyo cabid baa nebigu yihi sal allahu aleh wasalam waa maalmo cunid iyo cabid laakiin culammada qaar yidhi laba maalmood iyo ciidda saddexda cashaa loo jeedaa baa jira waa sida xanafiyada iyo maalikiyada iyo xanaabiladuba ay qabaan aahaar badan bay dariishadeen oo saxaabada qaarkood ay ka soo naqeen sida cabdillahi bin cumar bin khadaab oo kale radia allahu can iyo anas iyo oo cabdillahi bin cumar wuxuu yidhi aladxaa yowmaan bacda yowmi aladxaa odxiyadu waxay waxaa la qalaa laba maalmood oo ciidaladxada ka dambeeya anasna wuxuu yidhi addabxu bacda naxri yowmaan gowracu maalinta ciidda dabadeed waa laba maalmood oo kale un koobiyo tobnaad iyo labiyo tobnaad buu ku eegyahay laakiin sida madhab shaafici uu qabo imaamu shaaficina umka uu ku sheegay mujaladka labaad safxadda laba boqol iyo toddobiyo toban sidoo kale riwaaya can axmedna ah imaam axmed riwaayo ka sugnaatayna ah shaikhu islaam ibnu taymiya kitaabkiisa alikhtiyaaraat safxadda boqol iyo labaatanna uu ku rajaxday kadalika ibnuqayim kitaabkiisa zaad ulmacaad mujaladka labaad safxadda laba boqol iyo labiyo sagaashan waxay qabaan culammadaasu in odxiyada la qali karo sida madhabku qaba shaafici waxa weeye in la qali karo odxiyada yanaa maaragtay maalinta ciidda ee tobnaad iyo saddexda cishe ka dambeeyaba oo afartaa maalmood inay tahay qalitaanka odxiyadu yowm alciid iyo maalinta ku xigta iyo maalinka ku xiga iyo maalinka kusii xiga marka ayaamu tashriiqa iyo ciiddaba waa la qali karaa bay dhahan culamadu odxiyada ruuxu inuu wax ka cunaa sunno ah oo intuu wax ka cuno waxna qaybiyo yaakul oo yatasadaq sadaqaysto yana wana waxna ka cuno oo in odxiyadiisa wax ka cunaa waa fiican tahay sida hadyigaba culamadu yidhahda waxaa sunno ah ruuxu wixii uu hadiyeeyey inuu wax ka cunaa waa sunna bay dhahan culamadu odxiyada macnaha waxa weeye inta ugu muhiimsan kalaamka culammada ee udxiyada ku soo aroortay waa sidaas masalada saddexaad aan rabo inaan baraarujiya waxay tahay sida berriba ay tahay hadday ciid iyo jumca isku beegmaan siday berriba isugu beegmeen allahay nabad nabad haynagu gaadhsiiya caafimaade maxaa la yeelayaa bay culammadu yidhahdaan isweydiintu waxay tahay maxaa la yeelayaa waxaa la yeelayaa jumco iyo ciid hadday iskalaan ruuxii ciidda tukaday jumcadu way ka dhacaysaayo duhur caadiya buu gurigiisa ku tukan oo labadii ragcadood oo ciidda hadduu tukado labadii jumcu way ka dhacayaanoo duhur buu iska tukanayaa caadi ah duhur caadiga buu iska tukanaya oo qowlka odhanaya duhur iyo jumco toona laguma le waa qowl baaila qowlkaasi waa qowlun baail weey oo salaadu de ka dhici maysa ruuxa ruuxii jumcada ka habsaama ee iyadoo salaaddii jumcada laga baxay masjidka soo galaa muxuu tukanaya salaaddii way ka- way- way dhaaftay miya oo la iska daynaya duhur buu tukanaya afar ragcadood duhur tukanaya sidee baa ruux sunno tukaday salaad culimmada qaar sunno ku tegeen olo madaahibtu siday u badan yihin sunno ku tegeen walow sida raajixiba sida kale waajibka ha noqotee salaad sunno laga qabaa siday faral iyo waajib u ridi karaysaa ma ridayso jumcadii un baanu ruuxu ka dhacaysa ee salaadii duhur uu la imanaya ruuxu waa qofkii isagu aan imaam ahayn ruuxa imaam masaajidka ah ama khatiibka ahi isagu waa tukanayaa salaada ciida iyo salaada jumcada labadaba oo nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam xadiidka saxiixa ah wuxuu nabigu tilmaamay calayh salaatu wasalaam ee markuu ka warramayey nebigu sala allahu aleyh wasalam jumcadii yacnaa maaragtay iyo ciiddii iskalay wuxuu rasuulku yidhi ee ciddii ciidda tukatay ee maaragtay salaaddii ciidda tukatay waxa weeye markaa kii doonaa ha jumcaysto annagu waanu jumcaysanana innaa mujamicuun annagu waanu jumcaysananaa kiina la tukanayaa nala tukado macnaha waxaa laga qaadanayaa kii annaga nala jumcaysanayn laakiin maanta ciidda nala tukaday salaadiisa duhurka gurigiisa iskaga tukado nebigu calayh salaatu wasalaam lagama hayo oo daliil laga hayaa ma jirto nebigu inuu yidhi duhur iyo jumco toona la idinkumalay markuu nebigu yidhi annagu waanu jumcaysananayo ruuxii ciiddan la tukaday ee doonayana hanala jumcaysto kii kalena ha iska joogo lagama qaadanayo inaan salaad duhurna tukan oo nebigu inaanu duhur tu- tukanina yidhi ama aanay saxaabadu duhur tukan ama nebigu aanu tukan laga qaadan maayo sala allahu aleyh wasalam marka qowlka odhanaya salaad duhur iyo tu jumco toona laguma lahay waa qowl baatila weeye waa qowlan asaas iyo markaa ahaara cilmiya aathaaro iyo raad cilmi aan lahayn daliil xuj iyo xujo daliil iyo xujo adagna aan ku taagnayn oo aan daliil lahayn weyaan laa daliila lahu marka ruuxa ciidda la tukada dadka jumcada hadduu masaajidka yimaadana waa u sax waliba culamada qaar baa akiidaya o dhahda markaa jumcada inuu tukadaa fiican oo ciid iyo jumcadaba uu iska wada tukado hada afdal bay dhahdaan laakiin haddii uu waa ruksad buu haystaaye hadduu doono uu iska dayin jumcada duhur buu gurigiisa ku tukan doonaa hase yeeshee ruuxii khatiibka ahaa ee isagu masjid ka khudbadaynayey imaamka ahaa sidaa nebigu yidhi buu taagan yahay nebigu wuxu uhi annagu waanu jumcaysanayna way nebigu imaam buu ahaa sal alla alay wasalam ruuxaan ciiddiiba soo gaadhin baa iman kara jumcada ruux salaaddii ciidda xanuunsanayey oo waxoogaa caafimaad markaa iyo dareemay markaa ladnaansho dareemay baa jumcada iman kara haddii masjidkii albaabada la isugu dhufo la dhado markaa cidiba isugu iman maysa iska kala yaaca kii ciidda tukadana waa yeelkadii kii kalena waa yeelkadii la imaamku isagu masjidka waa imanaya inta ugu timaadana jumcada waa tukinaya inta ugu timaadana jumcada wuu tukinaya laakiin ruuxu ruksad buu u haystaa isagu aan im- imaamkahayna ma'muumka ahi marka berrina jumcadii iyo ciiddi way iskaleen xukunkoodu sidaas buu noqonayaa oo ruuxu markuu salaada ciidda tukado hadduu doonana jumcada ummadda waa la soo tukan hadduu doonana afar ragcadood oo duhur ah ayuu gurigiisa ku tukanaya laakiin salaad la'aani ma jirto salaad la'aaniyadu ma jirto ee axkaamta ciidda iyo axkaamta udxiyada inta ugu muuqa dheer leh waa inahaas wixii markaa ishkaal galana culammada dee la weydiin doonaa hadba ciddii kaa agdhow wixii kaa ishkaal gala inaad weydiisaa ayaa fiican oo aanad jahliga markaa qarsanin waayo wuxuu waa cibaado oo shayga cibaadada ana inaad kaga sugnaato calaa bayina iyo yanaa waadix ay kuu caddaataa ayaa fiican ee intaasaan kusoo koobaya kelmaddeedii wasala allahuma calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online